mudaaharaadyaa jiray mudaaharaadyada waxaanu ka doonaynaa keliya waanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay dadkeennu aanay aqoon caadifadeenu sarrayso waxaa laga codsado sharci udhigaa xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu inay nabadgasho musaankasaurulada nabadgeliya sida loo nabadgelinayo codsi bay dowladooda soo qorayaan tanay ku leeyihin xisbiyada mucaaridka waa la isaga imanayaa war taasi bay noo suurtogelaysaa war saynu dhaahnaa war taamaynu qaban karaynaa war xaggaynu waxu nabadgelinaa tii baan dhicin waraaq wargelinay soo qoreen waxaa lagu yidhi isukay keena way ka xanaaqeen war waxba inoo ogolo weyna mermerinayaa baan idhi dhibaato inaanu bahardi baa ka dhacday waynulada waxba nagama dhiman dhaawac weynanama jiro hadday xadhig tahay hadday buuq tahay dee annaga dowladda xil baana saaran waxaa tiraa dalka amnigiisa adaa qaabilsan horta marka hore amnigaa koowa marka hore marka amniga baxsila lagu hadlay waxba layskuma diidaana aad baan u ixtiraamna xisbiyada mucaaridkaa kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood waxaan u mahadnaqaya oo mas-uuliyadu weyn muujiyey oo qaarnimada dhinacooda haya golaha wakiilada ee la doortay iminka ee uu hogaamiyey cabdirasaaq khaliif oo isaguna si miirqabo odinimo uu hogaamiyo dalku halkaasu marayaa waxaanu ku faanana inaynu dimuqraadiyad marayno mudaaharaad iyo xisbiye isbedela iyo mucaarid kulul inaan isku ergeynana faan iyo sharaf baynooti magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lai wada tumo uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo ninka iga soo horjeedana war waxa wadoo dhan waa qalad xaq buu leeyahy laakiin miirqab hay gu hahdana miirqab margu jawaabayaa turturyadii ceebtumaaneceb qolada mucaaridka waxay u idhaahdaan korsiguu si dheeraysanaya adoo wuu kororsanaya adoo wuu siyaadsanaya horta awooddaa male inaan kororsadaanushacfu ogol mooyaan ta kale ma doonayo naanays laydhahda waa loo kordhiye wuu sii dheeraaday markii hore har cad baanu tartamay annaga iyo qolada mucaaridka iminkana kuwa soo bixi doona har cad baan la tartamaya waddadii doorashada dadka lagu galayay waa laba marxaladood sharciyadaa waajibiyey marka hore waa in xisbiya soo baxaan tobanka sanaba waa asal oo dadkii tobanka sana xidha ay soo galaan sharcigeeduna waa dhehi haddii inta ka horraysa aanu dadaallo iminka iyagu soo dadijaan wax waxaaba laga yaabaa noofembar oktoobar ogst meelaha ah inaynu ku dhammayno xisbiyada haddii xisbiya la dhammeeyana tii kale way taagan tahay dhibaatee ma jirto qayladan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa tii taagneed baa layska dhatinaya tii fogeyd baa la qabsanaya mar walba doorasho la jiitamo oo wakhtiyaa lumisa haddaana durfakra geenin xaggayga ka iman maysa iyo dowladda toona qola taa waaye aragana waanu nahay cumadaha qolaa dhicidda iyo dee ninka raggaan murqula soo marine anagu sagaal gooraan soo dhaco madaxa layga garaacadoon soo kacayoon soo toosayo weliba inaa imkaa fudaysta waaban in badan waa joogo aniga saarkeeda oobiga soo dhacay ragga ku soo ordeeyow adoo ka cararayaan ku arki doonaa sayde idinadintu hadda way ku wanaagsantay markaa wuu kusii dhegayana taasaan ka idhi waa digtaytor digtaatoriyad inaan wixii aan rag ka diidan rag ku sameeyaana xaashaa ilaahi gama dhasugado aniga qaarkay toona war waxaad adigu qayrkaa diidan nin kale aad door u tegi maysa suurtagalna maaha